saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhacay dil iyo dhaawac uu geystay askar ka tirsan booliska dowladda federaalka dilkan iyo dhaawac ayuu askariga kula kacay laba wiil oo dhallinyaro ah wuxuuna falkan si gaar ah kaga dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hurwaa oo ka tirsan gobolka banaadir askariga ayaa rasaas ku furay labada wiil waxaana dhintay mid ka mid oo rasaastu caloosha ugu dhacday halka midka kalena ay lugaha ka haleeshay wiilka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray cabdibaashi muuse maxamuud halka midka dhaawac ah lagu magacaabo ayuub maxamuud dilka kadib askariga ayaa iskaga baxsaday goobta mana jirto cid soo qabatay si kastaba ahaatee askarta dowladda federaalk ayaa caadiysay daadinta dhiigga dadka rayidka ah iyagoona muqdisho si macno daraha ugu dila dadka ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyadoona aysan jirin cid kula xisaabtanta ama wax ka qabata dhibaatada ay u geysanayaan dadka